asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo iga dhegeysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaan ba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halka iga dhegeysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada haddii aad igu cusub tahay halkan waxaan kusoo gudbiyaa arrimaha qoyska sida dhiirigelinta waalidiinta tarbiyadda carruurta iyo dabcan horumarinta shaqsiga intooba kusoo gudbiyaa waxaan ku leeyahay soo dhawow waxaan leeyahay mar kale ramadaan kariim ayaan leeyahay mowduuciyga ama tobigeyga wuxuu ku saabsan yahay maxaa sababa inuu ilmuhu noqdo nersistic mowduuceyga ama tobigeyga ma aha inaan ka hadlayo ama sharaxayo nersistiga iyo waxa uu yahay laakiin keliya ah maadaama aan ka hadlo mowduuca ilmaha inta badan ma dhowr jir ayaa su-aashan su-aalo u eeg laisoo weydiiyey marka hadda ayay noqotay haddii ilahaydba inaan ka hadlo waxaan ku leeyahay soo dhawow maxaa sababa inuu ilmuhu noqdo nersistic ama ilmaha ma noqdaa nersistic saas ayuu mowduucay ku saabsan yahay haa ilmuhu nersistigu noqon karaa waxayna ku xiran tahay kobcinta ama barbaarinta ama tarbiyadda habdhaqanka alaashaan waalidku ilmaha u tarbiyeeya ama cunuga beycada uu kusoo koro beycada cunuga kusoo koro qayb ayay ka tahay tarbiyadda waalidka qayb ayay ka tahay waxaa kaloo qayb ay ka tahay cadaadiska cunuga hadduu cadaadis la kulmo oo kale haddii cunuga la cadaadiyo oo kale toole qayb ayay ka tahay haddii uu kusoo koro guri boqortooyo camal oo kale toole ilmaha calashaan la kolkoliyo oo dadka maalqabeenka ama dadka taajiriinta ay dhaleen oo kale toole waxaasoo kale wuxuu noqon karaa cunuga neesistigu noqon karaa marka waxaan soo qaadanayaa afar qodob oo waa saas u ah haddii calashaan cunuga uu nersisti noqdo afar qodob oo macquul noqon karto ama sabab u noqon karto inuu noqdo nersistic midda koowaad waa habdhaqanka waalidiinta ammaanta xadaafka haddii cunugii la ammaano oo la kolkoliyo oo wax uuna samaynin ama waxyaalo uuna ahayn cunugii laga dhigo oo aada loo kolkoliyo waxaa abuurmayso cunugii inuu kalsooni xadaafa helo kadibna uu dibadda u baxo oo dibadda uu ka raadiyo calashaan markuu ama dibadda u baxo oo dadka iyo bulshada uu la falgelayo calashaan ammaanta iyo buunbuunintii wixii xadaafkeed cunuga inuu helo taas waa habdhaqanka waalidiinta tan labaad ayaa waxay tahay xaddaafka calashaan haddii cunuga lagu bogaadiyo ama cadaadis lagu saaro in uuna waxuun ahayn uu noqdo ilmo taloo kale hadduu iskuul dhiganayo aan wax uu baranayay in cunuga la dhaho ilmahaad ka saramaraysaa saan yeel waa ilow ilow inaad xasamaysid waa ilow ilow waa inaad calashaan keentid shahaado fiican waa inaad iskuulka aad qaadatid lambar one waa inaad galaaska ka noqotid cunuga haddii cadaadis waxyaalo uuna awoodin lagu saaro amaba kasoo qaada la dhaho calashaan laga fadli ilmaha kale toolo kale waa ka qiimo badan tahay ilmaha la mid matiid adi qof khatar ahaa tahay oo kale haddii la dhaho cunugii taas cadaadis lagu saara asagana taasna ayadana waxaa keentaa maantaas xaddaafka cadaadiskaas xaddaafka waxay keentaa inuu cunugii kalsooni darre ay ku dhacdo oo dibadda uu ka raadsado kalsooni ama aqoonsi gooni uu ka raadsado way keentaa tan saddexaad ayaa waxay tahay waxaa keenta oo kale toole naxariis darrada calashaan cunuga tii hore waxay ahayd cagsigeeda labaad waxay ahayd calashaan cunuga hadduu guri boqortooyo kusoo koro oo weli waalid calashaan hanti haysto lacag leh iyo waxyaalahaas hadduu kusoo koro oo kaleeto oo ammaan xaddaaf oo cunuga la koolkooliyo oo kale bay ahayd tan waa haddii cunugii naxariis la-aan uu dareemo oo cunugii loola dhaqmo hab naxariista ka fog oo kale oo cunugii loo naxariisanin sida ilmaha kusoo koro oo kaleetoole dadka kale oo waalidiintooda ah aan la soo korin ama waalidiintood la soo koro laakiin hooyadood ay soo xanaaneyn eedo kale soo korisoo kale ama qofaan calaashaan u diirnixin waalidkuba noqon karaaba calaashaan ilmahaasoo kaleetolo oo naxariis darrada calaashaan naxariis darrada u horseeda oo kaleeto way noqon karaan sida dilalka abayuuska walwalka cunuga bahdilka dareenka calaashaan dadka kaleetoole cunugii dhanba asaga dhan wuxuu noqonayaa wanaagiiba waxaan hadhow markuu bulshadii asna la falgalo ama ilmihii u la falgalo ama dadka kale toole wixii asaga lagu samayn jiro wuxuu u qaadanaya wax caadi ah ama asagiibaa dadka ku samay ilmaha ku samaynayo dadka ku samaynayo ama asagiibaa inta lagu sameeyo u hoggaansamaya ama cunug uu qaadanaya wixii marka taasna way keentaa waa midda saddexaad calashaan waa naxariis darrado kale cunuga hadduu naxariis darro kusoo koroo kale ama aan loo naxariisan tan afraada ugu dambeysa ayaa waxay tahay beycada beycada oo kaletoole qayb ayay ka tahay beycadoo kale haddii guriga waalidka oo kaletoole uu yahay waalid calashaan neersistig oo kale xitaa oo waalidka neersistiga asagaba ilmiha uu uu noqon karaa ilmihiisi naxariis darro uu no- macnaha uu noqon karaa cafwan uu noqon karaa neersistig waalid neersistig ilmaha hadduu dalo asna uu noqon karaa sababta mataqaanaa qofka role model kuwa oo ilmaha korinaya ama barbaarinaya waa waalidka waalidkeena ilmaha ku daydaan marka wax kasta oo ilmuhu waalidka uu sameeyo ilmahana way sameeyaan sababtoo ah haddii marka adiga uu ficil kasta oo sameynaysa uu yahay mid qaldan oo narcissistic cunugiina uu kaa daba sameynaya ama wuxuu u malaynaya wax caadi ah hadhowtana asaga bulshada sida ayuu ula dhaqmaya Een, xamaasada oo kala ka mid ah inuu cunuga calashaan xuduud uuna lahayn oo wixiisa dhan uu xamaasad ku sameynayo inuu calashaan cunuga argasiif yahay ilmaha dadka dagaalka badan oo ka kan maxaa yeelay waalidkii baa sida oola dhaqmay soo maaha markasta ilmuhu wuxuu bartaa inuu calashaan ka sarreeyo adduunka dadka dhan inuu ka sarreeyo oo asaga in alaan la waalidka wuxuu yahay neersistiga neersistiga dabeecadiisa ma aha ani hadda sharaxo oo hadda m- ma ahayn mowduucayga ama tobigayga laakiin neersistiga kale dadka way garanayaan haddii dadka ka hadlo inta badan aad dhegeysatidna sharaxaad halkaasaad ka heleysaa dheeraad ah marka cunugii markasta dadku iska sareed iska sareysiinaya cunug wuxuu isku arkaa calashan dadka ka sareeya marka ta- taas waay midda ayadana uu noqon karaa cunugii oo waalidkiisa ama narsistiga isku soo wada duuba muhiimadda ayaa waxay tahay inaad ogaatid inaad horumarisid cunugan si uuna narcissistic u noqon sababtoo ilmaha markay ay yar yihiin dadka waaweyn dabcan markay narcissistic yihiin way adag tahay in la bedelo laakiin ilmaha markii ay calaashaan yaryar yihiin narcissistiga calaamadda narcissistiga haddii ay leeyihiin waa laga goyn karaa ama waa laga waa laga meeri karaa ama waa laga eh, laga tar, laga daweyn karaa haddii uu helo een, tarbiyadii saxday ahayd hadduu helo waa laga goyn karaa Eh, laakiin waxaa muhiim inaad ogaatid inuu cunugan yahay cunug narcissistic iyo inuuna ahayn taas inaad ogaatidaa muhiim ah. laakiin haddii aad isla markiiba ood shudhigiina u malayso cunuga neersistig inuu yahay macquul ma ahan cunuga waa inaad ogaatid inkastoo wadamadan hormaray jaawaaba la ogaan karaaba sababtoo ilmaha keerdhiga aadaan meeshaasaa ficilada iyo waxyaalaha ay sameynaya dhan lagu arkaa ama lagu kontarooli karaa laakiin wadamadanadi kama jiraan dhibaatadan anaga inta badan ee neersistiga waxaaba noo keenaya burburka noo keenayo iyo xanaano la-aanta iyo dadkii een, burburka qoysaska qayb ayay ka tahay ilmihii iyo waalidkii oo kala lumay ilmihuuna waalidkood soo korsanay inta badan waxyaalahaas dhana anaga marka neersistiga noo keenayo Een, inuu waalidka neersista noqno noqdo xitaa waxaa keenaya fuf een, cafwan burburka qoysaska saameynta nagu yeesha farada badan marka cunuga intaadan u qaadan inuu neersistig yahay waa inaad marka hore toole baartid oo ogaatid inuu neersistig yahay in kale toole kadibna aad la falgashid oo daweysid waayo ilmaha markay yaryihiin waa laga daweyn karaa ama waa laga badbaadin karaa hab dhaqanka neersistiga laakiin qofka markuu weyn yahay way adag tahay in laga daweeyo ama la bedelo barnaamijkayga marka intaasa kusoo gabagabeyn lahaa waxaan leeyahay mar kale ramadaan ramadaan mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu